tasliima kaiira inta aanu bilaabin darsiga waxaan ina xusuusin lahaa dhowr arrimood arrinta koowaad waxay tahay salaada marka laga baxo dad fara badan ayaa degdego markiiba albaabada booba arrintaasi ma aha walaalayaal mid fiican qofku marka uu salaada ka baxo sunnuhu wuxuu yahay ducada malaa'igtana uu ku helayo ajarba halkii uu ku tukaday inuu xoogay sii fadhiyo bal ugu yaraan intuu dhammaynayo adkaartii soo aroortay intuu tasbiixsanayo masaajidkuna waa xabu lbiqaaci ila allah waa goobaha ilaahay subxaana wa tacaala dhulka uu jecel yahay rasuulkeenu calayhi isalaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay qofka tukada ee halkii uu ku tukaday fadhiya inta aanu weyse jabin malaa'igtu inay u ducaynayaan allahuma kfir lahu allahuma arxamhu ilaaha u dembi dhaaf ilaaha u naxariiso maxaan uga yaacaynaa markaa ducada raxmadda iyo makfirada malaa'igtu ay noogu ducaynayaan arrinka labaad wuxuu yahay dadka had iyo jeraalo degdegaya marka salaada laga baxo dad salaada wax u dhiman yihiin oo tukanaya ayay jiraan rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam aada buu uga digay qof tukanaya in la hormaro qofka hormarana mararka qaarkood wuxuu ku sheegay shaydaan fa inamaa huwa shayaan axaadiida qaarkeedna fa inamaa macahu shayaan isagaa shaydaana shaqadan u qabanaya shaqadii shaydaankaa waayo qofkuu salaadii ka mashquulinaya shaydaankii baa la socdoo dabada ka riixaya oo qofka aada tukanaya salaadiisa inuu ka khalkhaliyo ujeeddadiisu ay tahay wuxuu rasuulku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam qofka qofka tukanaya hormaraya hadduu ogaan lahaa dembiga arrinta noocaasa ka soo gaadhaya afartan inuu taagnaadaa inay kala fiicnaan lahayd qof tukanaya inuu hormaro afartan maalmoodba ma afartan bilood ma afartan sanood tii ay noqotaba waa xadiidku uu tilmaamaya inay tahay halis qofku qof tukanaya inuu hormaro arrinta saddexaad waxay tahay takhaiga ka in dadka laga dul taltalaabsadaa aadaab fiican ma waliba dhalinyarta aad baan ugu baraarujinaya taa rasuulku caleyh afdal salaatu watasliim markuu arkay maalintii jumcaha nin dadka ka taltalaabsanaya wuxuu yihi ijlis faqad aadayta waar fadhiiso dadkii waad dhibtay markaa qofku inuu dadkii ka dul tallaabsado oo lugihiisa uu dul mariyaa arrin aada iyo aada u khariban weeyaan marka arrintaa waa in la iska ilaaliyo iska sug intaa ay meeli banaanaanayso ama calalaqal dadka waxaad ku tidhaahdaa ii baneeya laakiin dadka ha ka dul tallaabsanin dadka laftoodu sida markaa aada u fadhidaan ee ay arkaan qof soo socda ma aha aadaabta aan wanaagsanayn inay qofkii ku kalifaan waa in meel loo baneeyo oo qofku ka bixi karo oo la ysku durko laakiin waxaad moodaa in la yskala qabsado in la yska dul taltallaabsado oo oo qofkii laftiisu in laga dul tallaabsado caadiba u arko oo qofkii meesha maraya meel ba aan loo banaynahayn markaa ma fiicno taas aan usoo noqdo darsigeenna waa darsigeenii lixaad ka mid ahaa duruusteenii taxano ahayd ee ku saabsanayd aadaabta wanaagsan iyo akhlaaqda sarraysa ee islaamku dadkiisa uu la doonayo darsigeennan wuxuu ku bilaabmayaa maanta darsigii hore qayb ka mid a amabase la socotay darsigeena hore wuxuu ku saabsanaa aadaabta tacaamka aadaabta wax cunidda iyo cabitaanka wayukrahu muttakian bay noo joogtay wuxuu sheegay sheekhu inay makruuh tahay qofku isaga oo labadiisa dhinac dhinac u janjeera ama barkimaha ha cuskado ama gacantiisa ha cuskadee inuu cuntada cuno ama waxuu cabbaa inay tahay mid makruuha nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay arrinta noocaasa inaan lagu arkahayn oonu samaynahayn se bukhaari wariyey wuxuu uhi laa akulu mutakica anoo jiqilaysan ama wax ku tiirsan waxba cuni maayo rasuulkuna alayhi الsalatu wasalaam arrintaa wuu diiday nahaa can maطcamayn laba siyaabood in wax loo cunuu diiday ta kood waa alaklu bishimaal qofku inuu wax ku cuno gacanta bidix ta labaadna waa alaklu mutakia waa qofku inuu wax cuno isagoo markaa jiqilaysan oo dengiiga dabaraani baa xadiidkaa wariyey waana xadiid saxiixa oo sugan culimada qaarkoodna waxay yidhaahdeen fadhi kasta oo qofku uu ku faxaaxsado oo oo uu isballaadiyo oo si raaxaa uu fadhiisto marka wax cunayo ayaa soo gelaya itikaaga ah uu rasuulku yihi samayn maayo markaa qofku markuu wax cunayo si urursan oo sidii qof waxa weeyaan kicitaan diyaar u ah oo kale waa inuu yeelo isballaadhinta iyo fadhiga raaxadu ay ka muuqato waa inuu iska ilaaliyo waayo dadku iyagoo meel fadhiya waxaa dhici karta in loo keeno raashin ama sharaab hadday dadku isku dhex daadsan yihin oo isku dhex daadsan yihin oo midig iyo bidix aanay kala lahayn horta marka koowaadba waxaa lagu bilaabayaa ra-iisu lmajlis fadhigaa la fadhiyo qofka madaxda ka ah qofka shir guddoominaya qofka ka hadlaaya isagu ee hadalka looga dambeeyo haddii uu fadhiyo qof madaxahi haddii uu fadhiyo qof culimo ahi kaasaa horta lagu bilaabaya kaa dabadi dadkii baa la eegaya hadday dadku yihiin kuwa isku dhex daadsanoo midig iyo bidix aan kala lahayn qofka u weyn baa lagu bilaabaya alkabiir akbar waaxid fi lmajlis haddii dadku midig iyo bidix ay kala leeyihiinna qofka qaybinaya cidda midigta ka xigtaa lagu bilaabaya oo almuctabar waa aljiha waxaa loo eegaya waa jihada jihada midigyaa xiga loo eegi maayo magac iyo maamuus iyo madaxtinimo iyo waxyaabo kale loo eegi maayo wuxuu yihi sheekhu waidaa dafaca hadduu u dhiibo inaaa shaaribi hadduu dhiibayo weelkii oo qofku wax ka cabaaye awil luqmata ama raashinkii hurmadii hadduu dhiibayo dafaca wuxuu u dhiibayaa ilaa man can yamiinika xagga midig ka xiga kadalika sidaasuu kaana ahaa yafcalu inuu sameeyo annabiyu sala allahu alayh wasalam nabigeenu saasuu samayn jiray oo rasuulku caleyh afdal salaatu watasliim sida uu wariye anas bukhaariyo muslimna saxiixooda ay kusoo saareen saxiixyadooda utiya bilabanin qad shiiba bimaain fa sharib waxaa loo keenay caano biyo lagu barxay taasina way banaan tahay haddii caanaha la cabayo laakiin haddii la iibinayo ma banaana waxay soo gelaysaa kishkii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu diiday uhi man gashanaa falaysa mina haddii dadka loo sheego la idhaa caaniyo biyaan isku daro waxaanaan kaa iibinaya waa caana iyo biyaan oo sidaa loogu caddeeyana iyaduna kish noqon mayso waayo qofkii dee ama uu ku gelayaa oo sidaasuu ku iibsanaya ama uu iska daynaya laakiin ta aan banaanayna kishkaay waa in loo qariyo caano un loo tuso iyadoo biyo lagu daray ama wax kale lagu daray laakiin qofkii cabayaa wuu isku darsan karaa wa can yamiiniha caraabiyun wa can shimaalihi abu bakrin radia allahu canhu xagga midig rasuulka waxaa ka fadhiyay nin reermiya xagga bidixna waxaa ka fadhiya abu bakar oo aada garanaysaan uma acta alcaraabiya markuu rasuulku cabay wuxuu siiyey ninkii reer miyiga ahay xagga midig ka fadhiyey wa qaala alaymana falayman ay actu laymana falayman ka midigta idinka xiga siiya dabeetana ka midigta kasii xigaa ha kusoo xigo xadiidka waxaynu ka qaadanaynaa dad meel fadhiya haddii loo keeno sharaab caano biyo iyo shaah iyo wax lamida waxaa lagu bilaabayaa ra-iisu lmajlis wa kabiiruhum fiihi fadhigaa qofka ra-iiska madaxda ka ah sidiisaba madaxa ama culimo ah ama fadhigaa guddoominaya hadalka looga dambeeyo waayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam isaga midig iyo bidix toona looma eegine isagaa lagu bilaabo caani loogu hordhiibay intaa dabadeed baa la eegaya yaa midig xiga yaa bidix xiga intaa dabadeed qofka midigta xiguun baa la siinaya ama ha noqdo afdalu nnaas dadka ka u fadliga badan ama adnaahum ka ugu hooseeya ha noqdee dee ninkii reer miyigaabuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam siiyey abubakarna waa ka tegey marka jihaadun baa la eegayaa cidda midigta xilka iyaa fadli badan iyo yaa weyn iyo yaa madax iyo intaa dabadeed la eegi maayo kii lagu bilaabay marka laga yimaado waxaa laga soo reebayaa hal arrin oo ah hadduu u fasaxo kii midigta fadhiyey cidda bidixda fadhida waa laga fasax qaadan karaa waxaa la odhan karaa qolooyinkan bidixda fadhiya ma horsiiya ila xaqa isagaa leh marka xaqa isagu leeyahy hadduu ka tanaasulo markaa kuwaa bidixda waa la siin karaa oo arrintani arrin sideeda u xaaraan oo sida bidixdii lagu cunayo kalaa maaha waa arrin ka dhalatay ilaalin la ilaalinayo xaqa uu leeyahay ka midigta xiga shareecadu ay siisa walihaadaba waxaa dhacday in rasuulku calayhi salaatu wasalaam sharaab uu qaybiyey iyadoo ibnu cabbaas uu ka fadhiyo xagga midig waa inan yar bu ahaa ibnu cabbaas xagga bidixna rag odayaalo waaweyn baa ka fadhiyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam ibnu cabbaas wuxuu ku yihi may fasaxaysaa may ogolaanaysaa odayaashaa inaan siiyo markaasaa wuxuu yidhi xaqayga aan kaa helay dee midigta aan kaa fadhiyo aan kaaga helay cid aan la door bidayaa ma jiro oo aan naftayda ka horaysiinaya naftayda xaqayga u daynaya kaasaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam gacanta uu ugu riday sida uu ku mudayo kale uu leeyahay waxaa fiicnayd inaad ka tanaasusho odayaasha aada u fasaxdo laakiin mar haddaad fasixi weydo de waa xaqaagiio cid kale lagaa siin maayo aadaabta sharaabka ama cabitaanka waxaa ka mid ah weelku hadduu jaban yahay oo qarka uu ka jaban yahay qarka uu ka jaban yahay qofku inaanu ka cabin meelaha badqaba u ka cabo abu saciid wuxuu yihi radia allahu canhu ana nabiya alayhi salaatu wasalaam alayhi salaatu wasalaam nahaa can shurbi min hulmati lqadx rasuulku wuxuu diido ummadiisa u diiday koobku meesha uu ka jaban yahay qofku inuu ka cabo imaamu axmed iyo abu daawuud baa xadiidka wariyay maxaa loo diiday haddaynaan garan xataa sababta loo diiday inaynu rasuulka u hoggaansana waajib inagu ah waxaase culimadu ay yidhaahdeen waxaa dhici karta sababta loo diiday inay tahay weelku meesha uu ka jaban yahay inay wasakhi gasho oo bacteria ay ku ururto deetana qofku markuu afkiisa saaro dhibaato caafimaad ay ka soo gaadho waxaa kaloo dhici karta meesha uu ka jabay inay leedahay giftin fiiqan oo qofka muda marka almuhim qofkunbaa dhibaato lagala cararaya waxaa kaloo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu diiday in weelkii qarsoonaa waxaa gudihiisa ku jira dusha aanay ka muuqanahayn ee afkiisuna uu yaraa inuu qofku afkiisa ka cabo uu isku foorariyo qarbadii sababta loo diidayna waxay ta waxaa dhici kara inuu bahal galay oo bahaluu ku jiro haddaad shirikaankii ama caagadii ama waysadii aada afka saarto oo sharaabka ku jiraaba uu sumaysan yahay ama bahalkaasiba dee afka intuu kuugu soo dhaco uu wax ku yeelo nin baa wuxuu yihi anigoo xeebta maraya ayaa caagad baan sitoo caagadii biyo iguma jiraan way maran tahay waan isag dhigay oo caagadii wax ka sanqarhayaan ayuun baan maqlay hortolo maxaa ku jira waan eego mise abeesaaba ku jirtaba oo caagadda gashay oqooyaankaasay dee raadinaysaa way harraaddo way kullaatay marka taasoo kalaa dhici karta waxaa kaloo dhici karta qofka biyihii weelka ku jira markuu weelkii xagga sare iska mariyo ee uu isku afrogo dee inay kusoo afrogmaan oo ay waxyeeleeyaan dhibaato ay u geystaan waxaa la isweydiin karaa caagadahan mooye sixaday maanta aynu ku cabayna taa ma soo gelayaan maya ma soo gelayaan oo iyaga waa la arkaa waxa gudahooda ku jira saxar yar hadduu ku jiro dushaad ka arkaysa waxba kuguma qarsoomi karaan afkooduna wuu yar yahayo qofkii biyihii inay ku afrogmaan oo ay waxyeeleeyaanna looga baqi maayo halkan sheekhu wuxuu ku sheegay aadaab looga baahanya qofka muslimka habeenka markuu gurigiisa u hooyanayo oo ay tahay gurigiisa dhexdiisa inuu ku sameeyo aadaabtaasi oo haddii qofka muslimka ahi uu ku dhaqmo dhibaatooyin badan uu kaga badbaadi karo wuxuu ihi faslu waman araada qofka doona annawma seexasho yuqliqu waa inuu xidho baabahu albaabkiisa albaabkiisa oo furan waa inaanu ka tegin wa yuuki waa inuu afka ka xidho siqaahu weelka uu wax ka cabo wa yuqai waa inuu daboolo inaahu weelkiisa wax uu ku cuno iyo ka sharaabka uu ku cababa wa yudfiu waa wuxuu baktiinaya macnaa inuu baktiyaa waajib ku ah siraajahu faynuuskiisa kadalika saasaa ruwiya la wariyey fi sunani axaadiida lagu wariyey oo can inabiyi sala allahu alay wasalam nabiga laga soo wariyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam aadaabaha noocana axaadiistiisa ayuu ku sheegay xadiidu jaabir ibni cabdillahi baa ka mid ah wuxu uhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam idaa kaana junxu junxu leyl fakufuu sibyaanakum marka madowga habeenku uu soo gala gabalku uu dhaco caruurtiina qabta oo guryaha ku xareeya waayo talow maxaa carruurta lagala cararaya banaanka ku helaya faina shayaaiina tantashiru xiinaidin waktigaasi ayay shayaadiintu soo faafaan oo shayaadiin aada u tiro badan ayaa soo faafa riwaayad kale faina liljinni intishaaran wakhatfa wayo jinku xaaladaa aada buu u faafaa waxna wuu dhuftaayo dadka qaarkood buu derderaa qaarna wuu qaataaba wuu afduubaa marka carruurtu si aanay jinkaasi u jiidhin oonay ugu durdurin ama aanay u derderin ama aanay uba qaadanba xareeya carruurta waktigaa maqaariibta aada baa aadaabta noocaasi iyo talada nabawigii ay uga maqan tahay maanta magaalooyinkeena waxaad arkaysaa waktiga maqaariibta albaabadoo iska furan carruurtii raydoo banaanka wadhan oo ciyaaraya ama is-eryanaya markaasaa dadka carruurtoodii sidaa u dayacay hadhow toole waxay ka cabanayaan jin baa galay iyo waa la derderay iyo waxba wuu fahmi waayey iyo waxba waabuu maqli laayahay oo dhaga adayg ayaa laga soo taagay iyagaana sababta leh faidaa dahabat dahaba saacatu lcishaa fakhallu marka waktiga cishaayiga la gaadho ee maqaaribtaa laga baxo markaa waa la iska sii dayn karaa wuxu uhi rasuulku waa akliq baabaka albaabkaaga xidh taas waana mid la fahmi karo wadaad albaabkao kuu furan seexata habeenkii dee bahal baa kuu soo gelaya oo bani aadamku dhibaatayaa kuu soo gelaya oo tuug baa kuu soo geli karta waxa weeyaan kuxadda marka maslaxadaadi buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam kuu sheegaya weliba albaabka marka la xidhayo waa in bismi illah lagu xidho albaabka haddii la xidho uun dee bahalihii iyo dadkii xoolahaaga qaadan laha amadii wax ku yeelayn lahaay uu kaa celin doonaa laakiin shayaadiintii celin maayo haddaanu bisinka ku xidhin walihaada waa rasuulku uhi sa muslim wariyey fa ina shayطaana laa yaftaxu baaban dukira smu llahi calayh albaab markii la xidhayo bisinka loo qabto bismi illaahi lagu xidhay shaydaan kuma furi karo awooduma laha bisinkaa ka xoog badan macana waxa weeye albaabka haddaan bisinka lagu xidhin si kastoo aada u adkayso quful kastoo aada ku xidho shaydaanku wuu ka soo geli karaa culimada qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa la mida albaabka guriga albaabka gaadhiga oo gaadhiguma wuxuu la xukum yahay addawaab gaadiidkii la fuuli jiray waktigii nabiga calayh isalaatu wasalaam sida awrtii geeli fardihii dameerihii mise waa ka beytin sagiir mise waa guri yar oo kale wallaahu aclam waxay u badan tahay ahlucilmiga qaarkoodna yidhaahdeen gaadhigu guri yar buu ka dhigan yihi waayo waad iska dhex seexan kartaa waxbaad iskaga dhex cuni kartaa marka axkaamtii guriguu yeelanayaa gaadhigu qad sayaara takuun lahaa axkaamu lbeyt oo qofkoo ku dhex jira haddaad ugu timaaddo wuxuu la mid yahay qof gurigiisi ku dhex jirood ugu timi oo aadaabtii baa laga rabaa istidaankii inaad daaqadda iska furto un oad iska soo fuusho sida dadka qaarkood ay sameeyaan waa khalad waa inaad salaamto assalaamu calaykum ma kula soo fuulaa ha fuul markaa maya iska noqo tabtii guriga waa inaanad isku dayo inaad meel yaroo daloosha ama qofkii ka muuqan kara aada ka eegto soo gaadhigiisa ku dhex jira qof gurigiisa ku dhex jiruu ka dhigan yahay gaadhiga markaad ka degayso albaabkiisa daaqadiisa bitinka ku xidh se gurigaba loogu xidhaayo markaad fuul fuulaysood gelaysood bitinka ku gal arrinta noocaasi ilaalin bay u noqonaysaa nacam xataa dadka xadaya ilahay inuu kaaga ilaaliyo ayaa arrinta noocaasi sabab u noqonaysa dad aadaabtaa ilaaliso wa yunkii siqaahu weelka lagu shuban jiray biyo wuxuu ahaa weel dee afkiisu uu jilicsanyahy oo qarbaday iyo waxyaalo lamid ah marka waa in afka laga xidho si aanay u gelin bahaluhu ama bahal sullihi aan uga cabbin oo dabeeta aan loogu sumoobin rasuulkaana calayhi salaatu wasalaam taa ina amray وخmr iناءka bui rasuulku عalayه الصلاaةu وaسaلاam في riwaayaةi mslim غaط الإناء weelkan wax lagu cunaa ama wax lagu cabo daboola وawku الsiقاa weelka biyaha laga cabana afka ka xidha si aanay bahaluhu ugu dhicin oo aanay dabeeta dhibaata kaaga soo gaadhin وayuغaطi iناءahu waa haddii dabool loo helo haddii kale rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka soo gaadhay isagoo af banaana ka tegin walow qori yaraad sidaa u dul dhigtide weelkaagoo af banaana ka tegin xataa inaad afrogto ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam sheegay oo aada foorariso weelkii oo walow an tacrida calayhi cuudan watadkura sma allah isagoo af banaana ka tegin walow qori yar aada dul dhigtide oo wax kalood ku dabasho haddaad weydi laakiin markaad qorigaa yar saarayso bismi illah waa inaad tidhahdo markaad daboolayso bismi illah waa inaad tidhahdo haddii lagu guro tusaale ahaan kabadh oo lagu xidho intaasaa ku filan dabool kale uma bahan haddii sidaas oo kale uu ku jiro tallaaja tallaagadda oo iyada lagu daboolo albaabkeeda lagu xidho intaasaa ku filan rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay arrin halis ah oo ka dhalan karta weelka aan la daboolahayn isagoo af banaan habeenkii laga seexanayo oo rasuulkeenu wuxuu yihi sida imaamu axmed uu wariyo kadalika muslim fi saxiixi gatu laaniya wa awkiu alasqiya weelka aad wax ku cuntaan ama aad wax ku cabtaan daboola weelka aada biyaha ka cabtaanna afka ka xidha dad baa laga yaaba taangiyadii iska af banaan habeenkii inay ka seexdaan وغلط فإن في السنة فإن في السنة ليلة ينزل فيها داء arrintaa rasuulku wuu sameeye wuxuu yidhi sanadkii waxaa ka mida habeen uu xanuun soo dego amraadan iyo xanuunadan dhulka dushiisa dadka ku helayaa xagga samaday ka yimaadaan maa anzala allahu daa'an ilaa waanzala lahu dawaa laa ymuru biinaaءi laysa calayhi غiطaa walaa siqaa laysa calayhi wikaa ilaa xalla fiihi min dalika اlbala xanuunkaasi habeenkaa uu soo dego weel kastoo aan daboolayn iyo weel biyoodoo kastoo afka aan ka xidhnayn xanuunkaa iyo balaayada wax ka midaba ayaa gala subxaan allah habeenkaasi ku yahayna garan maysa adugu walihaada waxa waajib kugu ah si aad dhibaatadaa naftaada uga badbaadiso habeen walba weelkaaga inaad daboosho weelka aada biyaha ka cabtana inaad afsaar aada u samayso culimada qaarkoodna xadiidka waxay u daliishadeen raashinkii ama sharaabkii isagoo af banaan habeenkii laga seexday inaan dib loo cuni karin dibna aan loo cabi karin waxaana idha waxaa dhici karta xanuunkaa uu rasuulku sheegaya calayhi salaatu wasalaam habeenku soo degaya habeenkaasi inuu ahaa inagu ma ogine deetana qofku intuu cuno xanuunkii uu ugu tago wa yudfiu siraajahu iftiinkiisuu baktinaya waa kii xaraarada ama kulaylka lahaa aladi yatawahaj wa yumkin an yuxriq huraaye inuu waxguba ay suurtagalka ahayd rasuulku alayhi الsalaatu wasalaam wuxu uhi waطfi misbaaxaka bakti fayruuskaaga tiriigaaga dab kasta oo guriga ka shidan hadduu xadiidkani fayruuskii waxaa la mid kaa sheegay dab oo dhan buu rasuulku sheegay alayhi الsalaatu wasalaam sida bukhaariya muslim ba wariyeen min xadiidi abi muusa waxaa rasuulka loo sheegay reer madiine deganaayo gurigu uu ku gubtay markaasaa rasuulku wuxu uhi ina hadihi الnaar inamaa hiya caduw lakum faidaa nimtum faadfiuuhaa dabku cadow buu idin yahay buri rasuulku alayh الsalaatu wasalaam ee markaad seexanaysaan baktiya si aanu dabkaasi idin gubin waxaanu sheegay rasuulku alayhi الsalaatu wasalaam jiirku inuu yahay musiibo dhibaatada bani aadama ka shaqaynaya mararka qaarkood uu riixo dhimbiilaha oo u gaadhsiiyo meel dab uu ka huri karo gurigu uu ka guban karo rasuulku alayhi الsalaatu wasalaam mar kale wuxuu yihi kama fi bukhaari wa muslim min xadiidi cabdillahi bni cumar laa tatruku naara fi buyuutikum xiina tanaamuun dab gurigiina ha kaga tegina markaaad seexanaysaan macanaa dab oo dhan baktiya waxaa la isweydiin karaa korantada iyo laambadaha maxaa laga yeelaya ma la baktiinaya laambadaha haddii la baktiiyo iyagu gubasho dee waxba ka tari maayaan dee dabki wuu joogaa waa eradu dhex maraya laakiin culimadu waxay dhahaan sida sheekh ibnu baaz oo kale raximah llah laambadaha guriga ka shidan inta loo baahan yahay mooyaane inta kaleo dhan waa in la baktiyo waayo inay iska shidnaadaan iyadoon loo baahnayn waxay noqonaysaa israaf khasaare xoolii la khasaariyey oo macno la-aan ay u baaba-een oo qofkii dee saacaddii leyrhku way ku qoraysa haddii xataa leyrhku bilaashkuu yahay sida kan masaajidka oo kale ee lacagaan laga qaadahay dee leyrhka dad baa iskale oo ku tabarucay waxaanay ogolaadeen intaa xaajada iyo baahidu ay keentay in laga isticmaalo in intaa in dheeraadka a la daadaadiyo oo macno la-aan ay ku luntaa mid saxa maaha wuxuu sheekhu ka hadlay qadiyadda ku saabsan qofku marka uu doonayo raashinka inuu cuno iyo marka uu dhameeyo gacmihii in la maydhaa sunna miyay tahay hada min asunna in gacmaha la maydhaa wuxu uhi wakariha waa karay axmedu radia allahu canhu imaamu axmed ibn maxamed ibnu xambal gasla lyadi gacanti in la maydho ayuu karaha liacaami loo maydho raashinka la doonayo in la cuno awgi farxalashadii waqad warada waxaa ku soo arooray fi lkhabari xadiidka gaslu lyadi gacanti in la maydho lahu raashinka daraaddi in loo maydho walacalla waxaa laga yaabaa xadiidkaasi ma saxa inaanu sugnaan xadiid saxiixa aanu noqon cinda axmed radi allahu canhu waana sidaa oo xadiidka odhanaya min barakati acaam alwuduءu qablahu walwuduءu bacdahu waa xadiid daciifa raashinka barakadiisa waxaa ka mid a in hortiina la faraxasho wuduga halka qaslu yadayn baa looga jeedaa gacmo maydhisti in hortii la faraxasho dabadiina la faraxasho waa xadiid daciifa markaa masalada waynu kala qaadaynaa raashinka marka la dhameeyo in laga faraxasho gaar ahaan haddii uu leeyahay dufan iyo dhegdheg gacmii ku hadhaaya iyadu waa mid sharci ah oo qofka laga rabo oo rasuulku caleyh afdal salaati watasliim wuxuu sheegay qofka cuna wax dufan leh dabeetana isagoon gacmihiisa maydhin seexda oo ay wax ku dhacaan naftiisa mooyaane cid kale inaanu xanaanin laa yaluumana ilaa nafsa man naama wa fii yadihi amrun umrunna waa la odhan karaa fa asaabahu shayun falaa yaluumana ilaa nafsa waxaa dhici karta raashinkii oo gacmahaaga ka uraaya oo aanad iska maydhin haddaad seexato inuu bahal yimaado dabeetana raashinkan uu uriyo raashinkiiba uu ku moodo adiga ku xalaashay hadduu bani aadan kuu garto kaa baydi lahaa marka hore waxaa kaloo dhici karta inay xayawaanaadka qaarkood ku leefleefaan oo gacmahaagii ay leefleefaan iyo afkaagii dabeetana sun ay leeyihiin oo dhibaata ay kaa soo gaadho ood uba dhimato ama caafimaad darra ay kaa soo gaadho marka waa in la iska maydho soomaalidu qofkaan cuntada iska maydhina ku seexdee finan meelaan ay kasoo baxaan waxay yidhahdaan caara ku kaadiya caaraday dembiga saara halkay ku arkayen caarada ku kaadiya waa khalar isagu uu galay wax ka dhashay weeyaan ama caara ku kaadida ama jin ha leefleefe raashinka in loo faraxashaa timi intaan la cunin in faraxalasho laga horaysiiyo ma jiro wax daliilo oo tusinaya arrintaasi inay sunno tahay waa arrin adiga kuu taalo haddaad faraxalanaysa haddaad iska daynayso haddaad faraxalatana midaad ajar ku helaysa maaha haddaad faraxalan weydana miduu ajar kugu seegaya maaha waa min jumlati mubaaxaat haddii dee wax wasakhi aanay gacmahaaga ku oolin oo haddaad ku cunto markaa dhibaata kaa soo gaadhayso markaa inaad iska maydha waajib ay noqonaysa usakda iyo uskagaa iyo dhibaatada awgeed laakiin sideedaba faraxalashadu in raashinka loo faraxashaa waajibna maaha sunana maaha waa min jumlati mubaaxaat waxaa bayhaqi uu wariyey in cumar ibn khataab radia allahu canhu uu xaajo gutay isqushuu ka soo baxay ama dee banaan baa buu kusoo xaajo gutay markaasaa raashin loo keenay markaasuu iska bilaabay saa lagu uha laa taksilu yadaka miyaanad faraxalanaynba anad gacmaa iska maydhahayn sodigii goor dhaweyd musqusha ka yimi faqaala inama istajmartu bilyusraa gacantan midiga aan ku cunayo waxba maan taabsiine ta bidix baan iskaga biyey buuri wa ana akulu bilyumna dee ta bidixna ku cuni maaye aan iskaga biye najaasteed dee ta midig baan ku cunayaa buuri walihaada ba waxay yidhaahdeen culimadu sa ibnu lqayim oo kale laa yustaxabu gaslu lyadayn aw gaslu lyadi qabla acaam sunno maaha gacanta in la maydho oo la faraxasho cuntada horteed sidaasaana lagu yaqaanay salafka qofkii farxalay waa farxalan jiray qofkii kale waa iska dan jiray sunna umay arki jirin cibaado ah oo ilaahay loogu dhawaanaya waayo daliil baan sheegin de ila shayga sunanimadiisu daliil bay u baahantay lagu sugeen imaamu shaaficina sidaas u dhistay bayhaqi uu ku wariyay kitaabka shucab aliimaan yacni waxaan jecelahay haddaanay qof qofka gacantiisa wax dhib keenaya aanay marsanayn inuu yeelo siduu rasuulku yeeli jiray calayh isalaatu wasalaam rasuulkuna inuu cunto kasta u faraxalan jiray ama fariisu nadiif ha noqdaan ama yaanay noqone lagama sheegin wuxuu yihi sheekhu isagoo sii wada weli aadaabta wayustaxabu waxaa la suneeyey gaslulyadi gacanti in la maydho min azuhaami dufankii iyo dhegdhegii laga maydho wa cinda nawmi marka la seexanayo ayaa ashaddu uu daraya arrinkaasi istixbaaban xagga sunanimada marka lasii seexanayo sunno sii noqonaysa faqad warada waa soo arooray ataxdiiru baa soo arooray digis minhu arrinkaa laga digay min ajli lhawaab bahalaha qofka kusoo eegan karaa awgood ayaa looga digay halkan sheekhu wuxuu kaga hadlayaa arrin ku saabsan aadaabta masaajidada masaajidadu waa guryaha ilaahay wa ana almasaajida lilahi falaa tadcu maca allahi axada waa goob cibaado loo imanayo waana goob jamac isugu imanayo qofka wax badan baa la gudboon markuu soo socdo laga bilaabo waa inaanu u socon si fila filiqtan iyo fudayd uu ka muuqdo si deganaansho iyo miyir ka muuqdo aanu soo socdo tallaabooyinka waa loo tirinaya mid ajar looga qoriyo mid loogu dembi dhaafo inaanu faraha isdhex gelgelin markuu masaajidka kusoo socdo waayo xagga ajarka qof tukanaya buu la mid yahay masaajidka waa inu kusoo galo lugta midig ta bidix aanu kusoo gelin ducooyinkii adkaarta u gaarkaa masaajidka gelistiisa waa inuu akriyo markuu masaajidka soo geliyo masaajidkii markuu yimaado waa inaanu fadhiisan dhulka masaajidka ilaa uu tukado laba ragcadood ugu yaraan haddii faralkii lagu jiro faralkaasubaa taxiyatulmasjidka u noqonaya haddii wakti sunno uu taaganya sidii sunihii salaada ka horreeyey oo kale almuhim laba ragcadood waa inuu tukado ama faral ha noqdaan ama sunna ha noqdaan waa inaanu fadhiisan ilaa uu laba ragcadood tukado masaajidka qofku marka uu imanayo waa inuu la yimaado nadaafad iyo udgoon uskan iyo urqarmuun waa inaanu la iman waayo caaisha waxay tihi radia allahu canha amara nabiyu calayhi salaatu wasalaam bibinaai masaajidi fi duur wa an tutayaba watunadaf rasuulku wuxuu amar ku bixiyey masaajidada inaan cidlada iyo banaanadaa laga dhisin sida maanta dhacda meel aan cidlo ku tukanahayn ee laga dhiso meelaha dadku ay degan yihiin ee dee lagu tukanayo lagu cibaadaysanayo waxaa kaloo amray in la udgooneeyo masaajidada oo la nadiifiyo nadaafadda waxaa ka mid a qofkii masaajidka imanao inuu nadaafad la yimaado dharkiisa oo uskaga weliba uskag dadkii maraya ama masaajidkii maraya leh oo inaanu masaajidka la iman iyadoo dhidid uu ka soo uraayo oo inaanu masaajidkii la iman isagoo soo cunay wax raayaxa kariiha leh ur qarmuun leh toontii basashii kuraaskii ama isagoo soo qayilay oo urtii qaadku ay ka soo urayso ama tii sigaarku ismana dareemaan sigaarka iyo iyo basashu teebaal qaato waa cuntu sigaa basashu weliba dawo waxyaaba badan ka ah anu arki doona wuxuu rasuulku alayh isalaatu wasalaam ka yidhi maxaad sigaar u malayn suna qarmuun nin baa wuxuu yihi sigaarkaan iska daayo maxaad isaga daysaa l laba sababood baan isaga dayay buuri waxaan arkay uri inankayga yara haashkii cunaya markaasaa la yidhi iska tuur suui aaba hoosoo ka cuna taasi waa mid oo wax lala yaabo qofku waxaanu carruurtiisu u ogolay inuu u arkayo inay edabdaro sameeyeen markay isticmaalaan inuu isaguna isticmaalo weliba hortooda ku isticmaalayo arrinta labaadna waxay buri marka masaajidada soo galo ayuun baan arkaa un dadka oo iga durdurkayo qaar sankooda ay marmaranayaan shaw anigaaba ninkaa sanka laga marmaranayaaba shaw aniga qofku markuu sigaarkan cabe ee jirkiisii uu galay ee maryihiisan uu ku baxo qarmuunkiisa isagu dareemi maayo laakiin qofka aan cabin markiiba uu dareemaya markaasu weliba aada iyo aada u dhibsanaya labadaas sababood baa iigeeyay uri in iska daayo wuxuu ihi sheekhu wayukura waxaa loo karhaa liman araada qofka doona almasaajida masaajida inuu yimaado lisalaati u yimaado ama ujeedo kale walictikaafi inuu u yimaado oo doono inuu masaajid ku ictikaafo waxaa loo karhaa an yatacarada inuu u banbaxo liakli lkhaba'if waxyaabaha urta qarmuunle inuu cuno min albuquula buquul waxaa dhirtan raayaxada kariihaloo dhan kalbasari sida basashi wathuum iyo toontii walkuraas faqad naha nabiyu sala allahu alayh wasalam nebigu wuu nahiyey can qurbaani lmasjidi masaajidka in loo soo dhawaado macahu arrinkaa iyadoo la soo cunay oo arrinkaasi qofka uu ka soo uraayo jaabir ibnu cabdillaahi iyo anas iyo ibnu cumarba waxay rasuula ka soo wariyeen inuu yidhi man akala huuman falaa yaqrabana almasaajid rawahu bukhaari wa muslim qofka toon cuna masaajidada yaan usoo dhawaanay وrawى jاbir عن النبي عليه الصلاaة وaسلام كmا في مسلم أنa رasuuل اللhi نahى عaن أkل الbصل والكuراas rasuulku wuxuu diiday in la cuno basasha iyo kuraaska oo geed kaloo ismaa urtiisu ay kulushahay sida tabasasha iyo toonto kale فaغلبتna الxاaجة فaaklnaa minha baahidaan u qabnay gaajaaba noo geysayo markaasaan cunay bu ihi jaabir faqaala wuxuu hi rasuulku عalيه الصلاaةu وaسلام man akla min hadihi shajarati lmuntina falaa yaqrabana masjidana rawahu muslim geedkan urta qarmuun leh qofka cunaa masaajidkayga yaanu usoo dhawaanin wuxuu dhibayaa muslimiintii oo urtaa qarmuun uu ku dhibaya malaa'igtiina wuu dhibayaa khabiis baa geedka lagu magacaabay ma aha inuu xaaraan yahay laakiin urtiisaa qarmuun shaygu isagoo xalaalana khabiis waa la odhan karaa hadduu ur qarmuun leeyahay ama uu liito walaa tayamamu alkhabiia minhu tunfiquun xoolaha kuwoodin liitay baa khabii lagu sheegay atastabdiluuna aladii huwa adnaa biladii huwa khayr markaa shaygu isagoo xalaala waa shay liito oon qiimo lahayn iyo waa shay xun oo urqarmuun lay waa la odhan karaa axaadiidani taasay tusinaysa oo dee toonta iyo basasha iyo dee xaaraan ma marka qofkii hadduu doonayo inuu cuno aada ha u kariyo si ay urtu uga baado aada ha uga cadaydo waxyaabo udug lahoo urtooda tagsiye ha isticmaalo iyadoo ay ka ka urayso masaajidka inuu yimaado ama banaano waktigii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ninka ay kasoo urto inta lugaha la qabtaa la jiidi jiro baqiic baa la geen jiray masaajidka waa laga fogeyn jiray waa laga mastaafurin jiray haddii markaa uu u cunay si uu salaada jamaacada uga hadho mid dembaabay buu noqonaya waa mid u xeelaamaysta dee inuu salaadii jamaacada ka hadho haddii ay xaaja u geysayna jamaacada uu ka hadhay ku dembaabi maayo laakiin ajarkeedii talowma loo qoraya ille waa tale guriga ku tukey hadduu ahaa mid marka hore salaada jamaacada kasoo qayb gala oo arrintaasi ay ka reebtay ajarkeedu waa loo qoraya haddii aanu salaada jamaacada marka hore iman jirinna dee basal iyo toban buu cunay ajar jamaaca loogu qori maayo ajarkii jamaacadu sidaasi ayuu ku seegaya wallahu aclam waaxkama bilahi tawfiq sala allahu ala nabiyina mxamedi wala alih wasaxbi slama tasliima